نورنا لم يغرب في ليالي الكرب نورنا لم يغرب في ليالي الكرب فاضيا مشرق في دروب الموكب فاضيا مشرق في دروب الموكب إنه قرآننا
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka tarbiyada carruurta oo aad jimco welibaa ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad maanta maqli doontaanna waxaa ka mid ah maxaa la gudboon waalid weliba oo doonaya inuu si wanaagsan u tarbiyeeyo carruurtiisa dadaalna ku bixiyo waxbarashadooda waxaad maqli doontaan waraysi aan la yeelanay mid ka mid ah waalidiinta fariidka ah ee sida wanaagsan u tarbiyeeya ubadkooda oo bixinaya talooyin muhiim ah oo ku aadan arrimahaasi qodobada barnaamijka waxaa sidoo kale ka mid ah taxanaheeni wabilwaalidayni ixsaana waxaan meesha ka marnayn kelimaadkii taxanaha ahaa ee ka hadlayay sidaad u tarbiyeynaysaa carruurtaada ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka tarbiyada carruurta
ونظام النجوم وسواه لن نجد أو نرى من مذهب وسواه لن نجد أو نرى من مذهب waa saddex iyo tobanka shacbaan sannadka kun afar boqol afartan iyo shanta hijriyada oo ku beegan saddex iyo labaatanka bisha labaad sannadka labada kun afar iyo labaatanka ku soo dhowaada barnaamijka tarbiyada carruurta oo dhammaystiran ugu horreyn waxaan ku bilaabaynaa xalqada soddonaad ee taxanaha wabilwaalidayni ixsaana waxaana inoo soo jeedinaya sheikh cabdulilaah abukhaalid
أمي وأبي أغلى الناس وهما تاج فوق الرأس حبهما يسكن في قلبي دوما أدعو لهما ربي دوما أدعو لهما ربي رعياني إذ كنت صغيرا دعماني إذ صرت كبيرا دعماني إذ صرت كبيرا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وحين كسوه جري سلسلتيني أهيد وبالوالدين إحسانا وحين كهدل دون فردقين إن شاء الله تعالى حقوق الوالد الكافر على أولاده المسلمين قف والدكها isagoo waa kaafir weeyaan ibnihiina dadkiina u dhalayna way islaameen maxaa dadka muslimiinta ee la dhalay la gudboon oo waalidkooda kaafirka kala gudboon waxay culimmadu leeyihiin waa inaad u samafashaa inta adduunka la joogo labada waalid ee mushrikiinta ah waad u samafalaysaa waad la joogaysaa wax wanaag baad kula dhaqmaysaa inta adduunyada ay kugula nool yihiin ilahi waata aayadda qur-aanka ahayd wawasayna alinsaana biwaalidayhi xusnaa wain jaahadaaka litushrika bihi maa laysa laka bihi cilm falaa tudichuma wax alla wixii macasi ayan ku farin gaalnimo iyo shirkiida hadday kuula yimaadaan gaalo diintaada ka noqo iyo iyo macaasidan ku dhac iyo waxaa iyada lagama yeelay lagama yeelayo waatay ahayd inama taacatu bilmacruuf laakiin wixii dantooda ah eh, nafaqadoodii meeshay degi lahaayeen uhelyeelkoodii la jooggoodii eh, hadalkii fiicnaa waxa dhanba iyagoo gaala waa lagaa rabaa inaad maarata u samaysid baa lagaa rabaa marka waxaan laga yeelayn wixii macsiya iyo wixii gaalnimo ay kula soo galaan ay- ay maaratay baan laga yeelayn laakiin wixii samafal waa loo sameynaya saxaabigii weynaa la odhan jiray sacd ibn abi waqaas wiilkiisii muscab ayaa wuxuu ka sheekeynaya wuxuu leeyahay isagoo aabihii ka hadlaya aayadduna waxay kusoo degtay aabbahay buu leeyahay aayadda qur-aanka aabbahay bay kusoo degeen buu leeyahay sacd ibn waqaas bay kusoo degeen sacad baa wuxuu leeyahay hooyaday baa markii aan islaamka qaatay oo markii maka la joogay dadku ay yaraayeen muslimiintu aad u yaraayeen ilan sacad wuxuu ahaa min asaabiqiin alawaliin buu ahaa markaan islaamay bay hooyaday waxay ku dhaaratay inayan weligeed la hadlayn wiilkeeda ilaahu diintiisa kasoo laabto diintan cusub oo galay diinta islaamka ilaahu kasoo laabto aynan waxna cunaynin waxna aynan cabaynin cuntadii bay ka soontay iska joojisay iyadoo rabta wiilkeeda inay ku ca- ku da- ku daqdiso oo ma ku ku qasabto inuu diinta kasoo laabto waxay leedahay ilaahay baa kugula dardaarmay inaad labada waalid u barfashid maxaad markaas hooyada miyaan anigu ahayn bay ku tidhi ilaah baa ilaahaad sheegaysaa baa ku amraya diintaad qaatay saasay ku amraysaaye maxaa saa igula dhaqmaysaa bay ku tiri wiilkeedii saddex maalmood bay iska joogtay buu yidhi markaasay markay ka batay baahidii iyo oonkii ka batay ayay maarka miir daboolantay Ah, marka waxay markii dambe tidhi haddii aadan maaragtay ilaa aan ka dhimanayo waan ku jirayaa cuntada aan joojiyey iyo cabitaanka aan joojiyey iska daayey ilaa diinta ka soo noqotay ama aan ka dhinto bay ku tidhi wiilkeedii markaas aayaadkan soo degeen ayuu leeyahay muscab oo wiilkii uu dhalay ah sacd ibnu abi waqaas radi allahu canhumaa marka labada waalid waxay islaantu waxay samaysay markay cuntadii diiday waxay ku qasbi jireen waxa la yihahda tashjiir afka intay ulka geliyaan oo kala qaadaan bay cuntada ku shubi jireen sayan u dhiman mudday sidaa ahayd oo muddada saas lagu qasbayay ileen dhaar bay gashay rabta inay fuliso wiilka rabta inay ku daqdiso ama ku qasabto inuu diinta kasoo laabto sacad marka wuxuu leeyahay aayaddaas anagoon bay nagu soo degtay qisadaas kusoo degtay wain jaahadaaka calaa an tushrika bi maa laysa laka bihi cilmun falaa tudichumaa aayaddaas wuxuu leeyahay qisadaas kusoo degtay wuxuu leeyahay sacad baa hadlay wuxuu leeyahay hooyada aad baan baari ugu ahaa markii hore aan gaalada isla ahayn markii aan aan islaamay baa hooyada waxay igu tidhi maxaan kugu arkaa waxaana kugu arkaa waa maxay diintanaad gashay iyo wixmiyaad ma- mashakadii nebi maxamed la- ee la yimi ayaad gashay ayay igu tidhi waxay tihi waad ka dhaafaysaa arrintaa waad iska dhaafaysaa haddaad iska dhaafi weydo ma cunayo waxna waxna ma cabayo xataa amuut ilaa aan ka dhimanayo bay ku- bay ku hadiday oo marka lagugu ceebeeyo lagugu caayo oo lagu yidhaahdo waa kii hooyadii dilay baan rabaa bay leedahay kii hooyadii dilay markaas waxaan ku uri, hooyay ha samayn taas hooyo taa ha samayn anigu diinteeda kama tegayo wax kale uga- wax shay kale aan uga tegayaa ma laha diinteeda kama noqonayo ee naftaada ha dilin ayaamay joogtay buu leeyahay waxba iyadaan cunaynin markaasay aada u dhibta- u dhibaatootay oo u daciiftay habeen labaad maalin kale laba- maalin saddexaadii joogtay markay dhowr cashar sidaa arrintu ay ahayd oo waxba ay cuni weyday waxna cabi weyday oo nafteedii maarata ay khatar gashay ayaan waxaan ku idhi taan u imi hooyay ma og tahay ka waran bu haddaad haddaa xataa iska dhaafeed aad boqol nafood lahaan lahayd boqol nafood oo marba mid kaa boqol jeer haddaad dhiman lahayd boqol nafood inta lagu geliya marba mid kaa baxayso anugu diinteeda ka noqon maaye waxaad samayn lahayd samee ama, ama isdil ama ha isdilin markaasay markay quusatay bay maarata iska afurtay buu leeyahay saxaabigu hooyadii buu ka hadlayaa ee imaamka imaamu dabarina wuxuu leeyahay isagoo ka hadlaya labada qof ee gaalada ah ee wax dhalay in loo baarinama fali karo wuxuu leeyahay wax kasta waa loogu baari fal- falayaa ilaa wixii ay shirk hadday maarata kaa dalbaan iyo diintaada inaad maarata wixii wuxu dhimaya maahaane oo waxaaba lagu faray buu kuleeyahay wasaaxibuhumaa fi dunya macruufa adduunyada kula dhaqan wanaag kula dhaqan intaad la joogto ay kula nool yihiin marka waxuu leeyahay eh, macruufka la sheegaya waa taaca inaad daacad u noqotid labadoodaba oo ah maarata wixii aan dhibaato ilaahay kaga imanayn oo diintaada wax u dhimayn waad ku adeecaysaa waxay kaa dalbadaan adeegii eh, nafaqadii meeshaad dejin lahayd wehelkii iyo la- sheekayntii iyo la joogistii waxoo dhanba waad u samaynaysaa waxay daliil culimmada usoo qaadanayaan aayaddan qur-aanka oo odhanaysa laa yanhaakum allahu can aladiina lam- lam yuqaatiluukum fi ddiini walam yukhrijuukum min diyaarikum an tabaruuhum wa tuqsiduu ilayhim kuwa maaragtay ee laydinka reebi maayo kuwaan idinla dagaalamin oo oo dhulkiina idinka soo barakicin ee laydinka reebi maayo inaa u samafashaan oo u cadaalad samaysaan kuwa kuwa laydiin diidaya maaha ilaahayna kuwa muqsidiintuu jecel yahay oo dadka u cadaalad fala wuu jecel yahay inamaa yanhaakum allahu can aladiina qaataluukum fi ddiini waakhrajuukum min diyaarikum wadaaharuu calaa ikhraajikum an tawallowhum waman yatawallahum faulaa'ika hum hum daalimuun kuwan oo idin soo saaray oo idinla dagaalamay oo muxaaribiinta ah kuwa iyaga waxaa la idiin diidayaa inaad walaa siisaan oo maxabo iyo nusro aad u samaysaan ayaa la diidayaa oo iyaga ma- lama ogola marnaba gaal inaad walaa siisid ama aad siisid wax la yidhahdo nusro ama maxaba inaad siisid lama ogolo bara aad ka qaadanaysaa laakiin dadkii iska ducafada ahaa ee dumarkii iyo caruurtii iyo qaraabadii mushrikiinta ahayd iska ducafada ahayd iyaga waxa weeye xuquuq ay leeyihin waa la siinayaa iyagoo gaala ah baa la siinayaa waxaa ka mid a dumarkii buu leeyahay iyo dacafa dadkii iska masaakiinta ahaa kuwaas iyaga inaad u sama- barri sam- eh, baarinimo samayso oo wanaajiso lama diidin diintuna ma diidin imaam dabarino halkaa ayuu ka daba qaadanaya marka uu leeyahay arrinta uu ka hadlayo ayad uu fasiraya wuxuu leeyahay iyagoo mushrikiin ay xaqaas kugu leeyihin inta adduunka kula nooshahay maad- ayan- ma ma haddayaan ku faraynin shirki iyo macsiyo wixii lamid a waxaa daliil loo soo qaataa eh, asmaa bintu abi bakrin radi allahu canha ayaa waxa weeye markii oo gaalada lala galay heshiiskii sulxulxudaybiya oo xabajoojin ay jirtay ayay soo dhooftay waxay ka timi makay ka timi madiina ay u timi gabadheeda iyadoo socota islaantuna waa mushirkad asmaa bintu abibakar hooyadeeda markaa mushirkad ah ayaa madiine kusoo booqatay iyadoo wax ka doonayso marka asmaa nebiga sal ll ly slam waxay weydiisay eh, fatwa inuu u ogolaado in wax loo qaban karo lasoo dhoweyn karo islaantan iyo in kale waxay leedahay asmaa radia allahu canha waxay leedahay nebiga waxaan ku yidhi hooyada baa ii timid iyadoo wax iga rabta hooyadii ma soo dhoweyn karaa afa asilu ummii hooyadii ma xidhiidhin karaa qaala nacam silii ummaki hooyadaa xidhiiri buu ku yidhi imaam nawowi oo- nawowi oo isaguna arrintan ka hadlaya wuxuu leeyahay arrintan waxaa ku sugan jawaas banaani ay bannaan tahay silatu lqariib almushrik qofka qarabada ah ee sokeeyaha ee mushrika in la xidhiiriya ayaa ayadan ka hadlaysaa buu leeyahay oo inay bannaan tahay ayay ka hadlaysaa ayuu imaam nawowi leeyahay oo maxaa ka mid a wax lagu xulinayo nafaqadii ee aradeelkii iyo dharkii la siinayey iyo hadiyadii ah, iyo wixii lamida iyo in islaamkii loogu yeedho waxa u fiican ee ugu wacan eed qofka mushrika ee qaraabada ama waalidka u samayn karto waa inaad badbaadiso oo diinta islaamka maarata ugu yeedho markaa markaad wanaajiso oo dhaqan fiican kula dhaqanto oo aad u samafasho diintii u bandhigto inta badan waxay u dhowday insha allah inuu ilaahay qalbigiisa uu furo oo diinta islaamka uu qaato marka waxaa loo dhoweynayaa ninka mushrika ama hooyada mushrikada ama aabaha mushrika ama qariibka ee qofka sokeyaha mushrika diintaasaa la rabaa inuu marun soo galo saasaa la rabaa in maarata qalbigiisa lasoo jiito ayaa la rabaa marka waxaa ugu fiican oo qofka loo sameeyo waalidka ah oo gaalka ah ama mushriga ah waxaa ugu fiican waay in lo- in loo sameeyo ixsaan in lagu dadaalo calaa hidaayatihi inuu hanuuno baa lagu dadaalaya iyo dacwadiisa loogu yeedhayo iyadoo loogu eh, diinta loogu yeedhaya iyadoo hal hal dabacsan lagula hadlayo iyo kalaam dayiba lagula hadlayo oo weliba maaragta aada loogu dadaalayo siday diintan usoo geli lahaayeen iyo iyo in amarkiisa la wanaajiyo oo waxaanu ku sugan yahay loo sheegay inay qaldan tahay ayaa laga rabaa qofka maaragtay wax dhalay qofka la dhalay aabihiisa mushriga ama labada waalid ee mushrikiinta saasuu kula dhaqmayaa lagamana reebin inuu u samafalo nafaqadii iyo kawarhayntii iyo si kastaba maaragtay mar haddii arrintaasu gaalnimo iyo keenin macsi inuu ku dhaco oo ilaahay ka cadhaysiiyo arrintaasu waa arrin bannaan hada wasala allahu calaa nabiyina maxamedin wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin بأبيك وأمك يا ولدي ربك وصى بالإحسان ربك وصى بالإحسان برهما واشكر فضلهما هذا من شكر الرحمن هذا من شكر الرحمن وجناح الذل اخفض لهما لطفا مع عطف وحنان وجناح الذل اخفض لهما لطفا مع عطف نورنا دستورنا ونظام الوجبي نورنا دستورنا ونظام الوجبي waa hagaagga qaybaha dhexe ee barnaamijka tarbiyada carruurta ayaan isla maraynaa nuuraddiin cabdi waa mid ka mid ah waalidiinta haldoorka ah oo ku nool magaalada jilib ee gobolka jubbada dhexe waxaa lagu tilmaamay inuu yahay waalid si wanaagsan u tarbiyeeya ubadkiisa waqtina ku bixiya waxbarashadooda waxaan waraysigan idinku soo maqan kaga qaadnay magaalada jilib gaar ahaan madarasada taajul culum halkaasoo ay wax ka bartaan ubadkiisa
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaad marka hore kusoo dhawaataa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan wcalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu waa dhowahay waa tahay waxaad noo sheegtaa magacaaga halka aad ku nooshahay tirada caruurta ee wax ku barata iyo madarasaday wax ka bartaan Eh, bismillaah magacayga haddaan ku bilaabo waa nuuraddiin cabdi Eh, tirada caruurta oo wax ii barato waa shan caruura waxaana ku noolahay magaalada jilib madarasaday dhigtaan waa madarasatu taajul culuum waa tahay waxaad inaga warantaa mustawaha waxbarasho ee caruurtaada haddii ay jiraan kuwa dhameeyey qur-aanka kariimka kuwa meel dhexe marsiinaya iyo kuwa bilow ah intaba Eh, bismillaah intaba way isugu jiraan kuwa dhammayn rabo suuratu nisaa oo kale gebagabay u yihiin Eh, kuwo meel dhex maraayo sida suuratu kahfi iyo xaj oo kale maraayo iyo kuwo hadda bilaaw oon keen intaba way isugu jiraan marka alxamdulilah waa tahay dadaal intee leeg ayaad ku bixisay welina ku bixinaysaa waxbarashada caruurtaada Eh, dadaalka ilaaha nala garab galo intii tabarteena waan dadaalnaa waayo waa jiilka aan doonayna inuu daboolo baahiyaadka mustaqbalka oo xagga tacliinta xagga tarbiyada xagga ma aragtay dhinac kasto waan ku dadaalnaa alxamdulilah hadday tahay ma aragtay kontaroolka cashiraday soo qaateen waxay soo dhaafeen eh, ka warqabkooda xagga madarasada ku xirnaanteeda awqaadda sidii oga faa'iide- looga faa'iideyn lahaa ayaga waa ilmo balse waan ku kontaroolnaa insha allahu dadaal badanna waan ku sameynaa dhinacaas oo waxbarashadii iyo qur-aanka iyo xifdintiisa ku dadaalkiisa waa tahay waxaa la yidhaahdaa far keliya fool ma dhaqdo waxaa tahay qof waalid ah sida aan la soconno iskaashiga adiga iyo waalidka kale ee xagga waxbarashada caruurta maxaad ku tilmaami kartaa
Eh, bismillaah waa arrin fiican su-aashaas waa su-aal muhiima sida la ogyahayna eh, hooyada waa madarasada oo caruurta iyo jiilka soo koraayo sida la ogyahay inta badan aabbaha ama mashquulaad hadduu xataa magaaladii joogo wuxuu ku maqan yahay magaaladii iyo shaqooyin iyo mashquulaad kale haddii kalena safre inuu ku maqan yahay ba dhici karto mararka qaar uu maqan yahay Eh, hooyada maasha allahu dowr aada u weyn oo muhiim u ah oo ciyaalka hadday tahay kontaroolka cashiradoodii daraasadoodii hadday tahay tarbiyadoodii hadday tahay ma aragtay aadaabiyaadka islaamka eh, aad bay ma aragtay dhinacaas oga qeyb qaadataa iyo ilaalinta awqaaddooda iyo sidii ma aragtay waqtiyadii daraasadii wixii xat- salaadihii oo kale sidai ilmaha ay ugu toosnaan lahaayeen iyo cibaadadii dariska oo kale si ay u xaq dhowri lahaayeen Eh, dhammaan maasha allahu alxamdulilaah waa aad bay u wanaagsan tahay qalaqaadka iskaalmaysigaas iskaashigaas aad buu u wanaagsan yahay waa hagaag dadaalka waalidku inkastoo lama huraan yahay haddana waxaa lagama maarmaan ah in la helo macallin wanaagsan waana arrin asaasi ah adigu carruurtaada madarasadii dhigtaan macallinka carruurtaada waxbarase maxaad ku qiimeyn kartaa dadaalkiisa si dhab ah marka looga hadlo
Ah, jazaaka allahu khayran waa su-aal muhiim ah Eh, madarasada ay dhigtaan waa saan hore usoo sheegnay taajulculuum macalimiintana dhowr macalin ayaa ciyaalka waxbaro gabdhi iyo wiilalna way kala soocan yihiin Eh, macalimiinta dhigtan way kala duwan yihiin dadaalka iyo juhdiga ma yaro alxamdulilah aad bay u dadaalaan haddana sidii la ogyahay ruux kasta mawhiba ilaaha siiyey macalimiinta ayagoo wada dadaalayo ee haddana sii kala tayo badan yihiinoo waxaad dareemaysaa horumarka iyo injaazaadka maasha allahu kulligoodna waa wada dadaalayaan aad bay u dadaalaan ilmaha siday wax u bari lahaayeen sidii xataa u- uuqaadooda bacdulmaraad haddii ilmihii waayen ayaga kusoo wacayo ku weydiinayo ciyaalkii maxay ma aragtay maxaa ku dhacay aad bay ma aragtay u dadaalaan jazaahum allahu khayran haddana sidii la ogyahay laba qof waxaa waaye isku dadaal ma wada noqonaya macalimiintan marka maadarsa weyn oo macalimiin badan ay dhigaan waaye maasha allahu dhinacoodana way dadaalaan waa tahay qur-aanka in lagula dadaalo carruurta waa arrin wanaagsan weliba in la baro iyagoo yar laakiin arrinta tarbiyada carruurta kuma eko oo keliya in carruurta qur-aanka la baro een, maxaa tallaabooyin kale ah oo xiga oo xagga tarbiyada ah oo aad qaaday kuna guulaysatay mirahoodana aad aragtay dadka ku dhagaysanayana aad u gudbin lahayd
jazaaka allahu khayran taas waa su-aal aad iyo aad u muhiim u ah Eh, sida aan ognahay ilmaha markay yaryihiin taxfiidka ayaa aad horta loogu dadaalaa juhdi ugu bixina lagu bixiyaa oo aad loogula dadaalaa waalidka hadday tahay hadday macalimiinta tahay taani shay madarasada nafteeda kutub iyo mutuun ay siiyaan way jirtaa oo ay kula dadaalaan Eh, thalith shay aniga nafteyda jimcahii khamiisoo kale waxaan u sameeyey barnaamij yar oo aan ugu talagalay sida qur-aanka macnihiisa ugu fududaan lahaa eh, carabigii oo kale inaan rasaa'il carabi oo yar yaroo loogu talagalay ilmaha inaan guriga ku baro oon u dhigo jamcihii khamiistii oo kale oo aan ugu talagalay inay bal luuqadii kusoo fahmaan si hadhow ugu fududaado macnihii iyo tafsiirkii qur-aanka ugu fududaado daraasadii kaliya kutubtii fahamkoodii tafsiirkooda ugu fududaado iyo luuqadii carabiga Eh, marka taasna waan sameynaa ayadoonan oga jeedno insha allah haddii qur-aanka ay xafidaan si durbabo fahamka ugu soo degdego haddii loo fasiro qur-aankii iyo macnihiisii iyo kutubtii kale iyo luqadii carabiga ugu fududaato waa tahay gebagabadii ayaan isla soo gaarnay ugu dambeyntii waa maxay dardaaranka ku socda ama dardaarankaaga ku socda mucallimiinta caruurta iyo waalidiinta intaba Eh, jazaaka allahu khayran waa su-aal aada u muhiim u ah Eh, dardaarankayga wuxuu yahay kow anuu nafteydana ka bilaabayo dadka walaalaha dhegaysanayana ku xijinayo wuxuu yahay macalimiinta iyo waalidiinta lagama maarmo horta iskaashi dhab ah oo xagga tarbiyadii caruurtii iyo ka warqabitaankoodii haddii hal dhinac uu noqdo waxay noqonaysaa shimbir baalla oo kale ayuu noqonaya hadduu macalinkii dadaalo waalidkiin u dadaalin ama maarata waalidkii dadaalo macalinkii u dadaalin waa shimbir baalla oo kale ay qadiida noqonaysaa balse shimbirka laba garab ayuu ku duulaa sidaa darteed marka waxaa loo baahan yahay in waalidkii iyo macalinkii labadaba ay iska kaalmaystaan oo isgarabsadaan ay iska warqabaan mana ahan taxfiidka bas inay ma aragtay arrinkooda uu ku koobnaadee ee wuxuu yahay tarbiyadii kale oo asaasigay ahayd ilmaha hadday tahay masaajidii oo kale in lagu tarbiyeeyo iyo salaadihii hadday tahay ma aragtay in la baro walaalnimadii iyo dhexdooda ma aragtay inay isu naxariistaan oo ama deriskii xaq dhowraan ama ayaga dhexdooda xataa markii waxbarashadana isdilin ee, dhexdooda in tarbiyadii marka lagu waxeeyo macalinka inuu ku tarbiyeeyo waalidkiina ku tarbiyeeyo gaar ahaan waxaan ma aragtay aad aan u jeclahay meeshan inaan ma aragtay kagana faa'iidaystana aan doonayaa in waalidiinta caruurta wiilasha inay keenaan masaajida oo aabbaha awqaada uu joogo canugiisa uu soo kaxeeyo masaajidka keeno salaadaha uu masaajid ku tukana masaajid kula tukado awqaada canuga sida maqribka iyo ceshiyoo kale cashiradii uu diyaarsanayo masaajidka uu kula diyaariyo uu la jooga asaga uu masaajidka bara si canugu u noqdo canug ku tarbiyaysan hadhow masaajida iyo cibaadada siunan u noqonin ilmaha ilmo oo aan ka warqabin diinta iyo tarbiyada iyo akhlaaqda markii madrasada laga sii daayo dhagax tuur banooni dariska dhib saynan u noqonin ilmaha marka inaan masaajid ku tarbiyeyno ama ciyaal intay banooni soo ciyaaraan hadhow salaad markii lagu jiro masaajidka kharibo oo weyse qaadka qeybta qulateynka intay tagaan kharibo oo ma- ay habaaraan ma aragtay dadka musalliinta ee habaaraan saynan u noqonin ilmaha marka waa inaan gacmaha soo qabanno annagaa dhalnay aan keenno masaajidii keenno ee, weysadii iyo tarbiyadoodii iyo safkii hore aan ku tarbiyeyno ku tacliimino macalimiinta naftoodana awqaada ay gacanta ku hayaan ayaga inay ilaaliyaan salaadihii ilmaha ku ilaaliyaan waayo waa aas-aaska meesha cibaadada oo xariga allihii adduunka isu dhexeeya waa ugu horeeya waa salaada towxiidka kadib towxiidka kadib sidaas darteed marka waxaa la rabaa ama aan nafteena kula dardaarmaya ee, macalimiinta iyo waalidiintana kula dardaarmaya dhinacaas aad bay nuqsaan nooga jirtaa inaan ku dadaalno ilmaha tarbiyadooda korintooda iyo badar in la siiyo iyo in la arad bixiyo waxaa ka muhiimsan ruuxdooda in la dhiso oo dhinaca qur-aankii ee, barashadiisii axaadiistii nusuustii tarbiyadii iyo dhaqankii wanaagsanaa oo subanaa oo nabigeena sal alla alay slam noo soo gaaray inaan kula waxayno intaasaan ma aragtay ku dardaarmi laha anu naftii ka bilaabayo wajazaakum allah khayra ee, bahdiinana reer alfurqaan waa idinkaga mahadcelinaya bacd allaahi waraysigan qiimaha badan iyo waqtigan aada noo soo horteen iyo juhdigan aada bixinaysaan iyo ma aragtay thaqriga wanaagsan oo aad ku jirtaan si aad ummaddii u gaarsiisaan wax wanaagsan khayr oo diin a ma aragtay wajazaakum allah khayra adinla idinkana markii aan waraysiga la yeelanay kadib maamulaha madarasada taajulculuum ayaan wax ka weydiinay kaalinta uu waalidkan ku leeyahay tarbiyada carruurtiisa iyo mustawaha waxbarasho ee ubadkiisa bismi illaah magacayga waa cali cabdiqaadir ibraahim baa la yidhaahdaa madrasada aan gacanta ku hayaan waxaa la yidhaahdaa taajil culuum waa tahay waalidka lagu magacaabo nuuradiin ee ilmihiisa aad adigu wax barto ama madrasadaada wax ka barta maxaad ku sifayn kartaa kaalinta iyo dowrka uu ku leeyahay tarbiyada carruurtiisa iyo mustawaha ay maanta ka joogaan waxbarashada bismi illaah sheekhaas ilaahi ha barakeeyo inta hadda aan ka ogahay waa nin aada u dadaal badan ilmihiis aada ugu dadaalayo ilmihiisna gabdhaa u badan aad iyo aad baa ilmihiis ugu dadaalaya habeenkii hataa waxay ii sheegay shan sa ilaa lix sa in ilmahaas ay isku gaarayaan casharadii maanta madarse ay ku qaateen asiga oo daraasadii lasoo dhaafay asiga oo ka wada dhegaysan arday seexinayo inuu aysan jirin baa ii sheegay marka nin aada iyo aada ilmihiis ugu dadaalaya boqolkiiba boqol la dhihi karo
إنما آياته نهج خير الآدب نورنا فيه الحنان والأمان
qaybaha dambe ee barnaamijka tarbiyada carruurta ayaan isla soo gaarnay markanna waxaad ku soo dhowaataan kelimaadkii taxanaha ahaa ee ka hadlayay sideed u tarbiyeynaysaa carruurtaada قنديل النصح هنا وقدا عن تربية الأبناء حكى برنامج نور ما نقدا يسمو في عليانا وزكى أنصت تجد الدنيا ارتسمت فيها البسمات بلا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أرنت صدح يا طمناد ما أنت أنه ما ركتي قرب مرسلنا هاي منهج النبي صلى الله عليه محمد أنه طبق عين واتنا المربي الأول صلى الله عليه وسلم كان يقبلهم ويشمهم ويضمهم نبي المها دونكان تيري وانا سو دومي جiro laabta iyo bogu ku qaban jiray wal waa kana aan u fiirsano isaga oo inankiisii ibraahim shuminaya xadiiskuna wuxuu ku ro- eh, bukhaariga ayuu kusoo arooray
xadiiska kun saddex boqol iyo saddex baad ka helaysaa insha allahu tacaala wa qaala sala allahu calayhi wasalam can ilxasani walxusein wuxuu ka yidhi nebigu isagoo ka warramaya humaa rayxaanataaya fi dunyaa labadan waa caraftaydii ama waa rayxaanadii fi dunyaa adduunka maaratay aan ku lahaa ta'amaluu kayfa shabahahumaa bal ur eg si ugu shabaxo waxaad u fiirsataa siduu labadan cunug ugu shabahay geedka carafta badan ee rayxaanada la yidhaahdo rayxaanaduna waxaa weeye waa nabaad kastoo dhulka ka soo baxo oo udgoon fiican leh waa rayxaana wey geed gaarana waa la yidhahdaa laakiin geed kastoo caraf leh waa rayxaana wey culamadu marka waxay leeyihiin washu tashbiih tashbiiha uu labadan wiil rayxaano weliba ku shabahay xaggee wejigaasu muxuu yahay marka waxay yidhahdeen ilmaha waa la shumiyaa waa la dhunkadaa marka ilmaha waxay ka mid yihiin baad moodaa min jumlati rayaaxiin dhirtii carafta badnayd ee la shamin jiray inta lasoo goostoo la shumin jiray oo kale inay ka mid yihiin baa la moodaa shibahu halkaasu ka imanaya leanna qofkan shuminaya ilmaha naftiisa wuxuu ka helayaa raaxa nafsiya fii taqbiilihim iyo damihim markuu ilmaha intuu shumiyo uu saa dhabta ugu qabto soo dhoweeyo wuxuu helayaa diibatu nafs raaxa nafsiyu helayaa siduu markuu carafta uu dhirta u shumiyo uu heli jiroo kale taas wey meesha ka imanaysa tashbiihu markaynu shuminayno ama dhunkanayno zuhuurta ama ubaxa udgoon qalbiga naftaa ku raaxaysata sidoo kale ilmaha markaad dhunkanaysid ama shuminaysid raaxa nafsiya iyadana helaysa halkaa wey meesha maaratay uu nebigu sal slm ugu shabahay xasan iyo xuseen inay yihiin reexaanatuhu fi dunya fii saxiixi tirmidina waxaa ku soo arooray xadiiskii anas uu lahaa ana nabiya sal ly slam kaana yadcu lxasana wاlxusayna fayashumuhumaa wayadumuhumaa ilayh wuu dhunkan jiray ama wuu maaratay shumin jiray waana saasuu boga ugu qaban jiray kaana kaana yadumuhumaa saasuu maarata laabta iyo boga ugu qabsan jiray jacaylku uu qabo nebigu mar maalmaha maalmaha ka mid ah ayuu wuxuu u hiloobay wiilkii xasan ee awowga uu ahaa inuu arko dabcan faadimo guri gooniya degan tahay cali bnu daalib baa qaba nebiguna guryihiisu xasaskiisu la degan yahay malaha maalin iyo laba uusan arag wiilkii rasuulullah sal sl ishtaaq inuu wiilkii yara arko buu u hiloobay wiilku awowga u ahaa xasan ayuu u hiloobay markaasuu gurigii aaday gurigii faadimo ayuu nebigu aaday sal slam gabadhiis faadimo gurigeeda ayuu aaday radia allahu canha fa jalasa fii finaai beytiha daaradda hore guriga bannaanka ayuu fadhiistay markaasuu dhawaaqay nebigu wuxuu bilaabay inuu dhawaaqo aama lukac aama lukac war kii yara halkaa ma jira kii yara xaggaa ma jooga walukacu waxay ku fasiraan inuu yahay huwa saqiir markaasay faadimo markiiba wiilkii ma soo daynin way qabatay say usoo nadiifiso oo dhar ugu soo geliso suu awowgii ugu tago isagoo nadiifo isagoo maarata muuqaal fiican ka muuqdo way diyaarinaysa wiilka markaasaa waxaa yimi xasan baa nebigu u yimi oo soconaya oo tallaabsanaya nebigu markaasuu ku dhegay wa caanaqahu wa qabalahu markaasuu shumin ku bilaabay wiilkii nebigu sal slam markaasuu wuxuu yidhi nebigu sal slam allaahuma inii axibuhu fa axibah ilaahu kan yar waan jeclaya jeclow saasay ahayd maaragtay xidhiirka ka dhexeeya nebiga sal slam iyo ilmaha yaryar bal iskaba dhaafay sal ly slam lam yakun yafcalu dalika maca alatfaali siqaar arrintaa ilmaha yarar keliya nebigu kuma samayn jirin inuu shumiyo inuu boga ku qabto soo dhoweeyo arrintu ilmaha yar gaar uma ahayn xataa dadka kurayaasha muraaxiqiinta dhowr iyo toban jira ayuu saa ku samayn jiray usaama ibnu zayd ayuu ku sameeyey arrintaasoo kale oo weyn dhowr iyo toban nin jira ah usama wuxuu leeyahay kaana rasuulullahi sala allahu caleyh wasalam yakhudunii fayaqcudunii calaa fakhdihi cajirkiisa ama boodiisu igu fadhiisin jiray nebigu wa yucqidu alxasana calaa fakhdihi lukhraa xasan iyo usaamana daweyn baa udhexaysa laba islaagmaha midna waa nin kurayo weyn oo dhowr toban jiro qaangaar baa lagaab inuu gaadhay midna waa ilmo yaroo sabi ah marka wuxuu sheegay labadooda marka inuu kaana yadumuna uma yaquul allaahuma arxam allaahuma arxamhumaa fa inii arxamuhuma ilaahu waan naxariisanaya adiguna u naxariiso waa naxariis ilmaha markaad shuminaysid soo dhaweynaysid aad boga ku qabanaysid waa naxariis xaggaa ka imanaysa oo ilmaha aad maarata u naxariisanaysa weeye marka usaama waxaa macluuma la ogyahay markuu nebigu maaragtay noolaa usaama nin weyn buu ahaa markii dambe qaybta dambe nebiga noloshiisa usaama nin weyn buu ahaa dabatuudu ciidankaba u dhiibayay waxaana la yidhahdaa maalintuu nebigu geeriyooday sal ly slam usaama wax labaatan buu ku dhowaa sideed toban waa la sheegaa toddobiyo toban waa la sheegaa labaatanka waa la gaarsiiya mararka qaarkood ninka la yidhaahdo xasanna oo nebigu maaratay uu awoog u yahayna cumrigiisu wuxuu jiray markuu nebigu geeriyooday sideed sana la yidhahdaa marka waxaa ka muuqata halkaa inuu usaama ka weyn yahay wax ku dhow kow iyo toban sano labadiiba marka wuxuu la dhaqmayaa nebigu sidii waa u naxariisanayaa kuwii waaweynaa kurayaasha ahaa iyo kuwii yaryaraa labadiiba فهكذا كان النبي يشبه الأطفال والمراهقين بحنانه وضمه لهم سيداسو النبي ودرجين جيري أطفال كما أركتي waxay rabaan uga dhirgin jiray oo uga uga dhirgin jiray naxariistiisa iyo maaragtay dhibrintiisa waana maaragtay soo dhaweyn jiray oo qalbiga iyo laabta laabta ayuu ku qaban jiray wuxuuna u sheegi jiray inuu jecel yahay daweynaga soo aragnay ilaahan waan jeclahay iyagoo maqlaya adiguna jeclo waa tulaha halkaas waxaa ka bilaabay nebigu wuxuu rabeeyey naxariista iyo dhaqanka afiiqan oo saxaabada fiican oo kula dhaqmay iyo ilmahoodiiba ayuu nebigu wuxuu rabeeyey jiil ama fil oo qaatay nasiibkii ay ku lahaayeen dhibrinta iyo maaragtay iyo turista iyo naxariista bay kasoo qaateen nebiga sal salam iyadoo weliba iyagoo diintiina ka qaadanaya xagna diintii iyo waxyigii bay ka baranayaan iyo macrafadii iimaanka bay ka baranayaan xagna naxariista iyo dhaqan wanaagii bay ka baranayaan jiilkaasu waa shiilkii marka dambe dadkaas ama filkaasu diinta fidiyey ilaahay diinta gacantooda ku fidiyey adduunkana maaragtay amni iyo barwaaqo adduunka waagaa jiray qaaradii bargaa jirayna diinta gaadhsiiyey oo naxariista diinta ku fidiyey laakiin innagu maanta qofkii ilmaha maaragtay xitaa rababa inuu dhunkado ama shumiyo si yaroo daciifa ama mujaamala ilmaha masku raalligeli maaragtay ayuu sameeyaa marka sidii nebiga uma samayno ilmaha aada u ihtimaamka u siin jiray u dhunkan jiray u soo dhaweyn jiray u salaami jiray dhaqankaas waa dhaqan inaga maqan bal dadkeena qaarkood maanta waxay u malaynayaan dhunkashada ilmaha yar ee markaa cunuga yar inay gaar u tahay laakiin hadduu weynaado wuu ka joojinayaa waxaa laga yaaba ilmaha isagoo laba jira saddex jira inaad shumin jirtay laakiin markuu xoogaa mumayis noqdo ama xoogaa weynaado ma arkaysa inta badan qof ilmihiisii weynaa shuminaya arrintaasna waa arrin maaragta aynu ku khilaafsannahay nabiyullahi maxamed wataynu soo maray usaame oo qaangaadhba ah ama ku dhow inuu uu dhunkanayay xawdka iyo laabta ku qabanayay uu ilaahay maaragtay maaragtay inu jeceliya u sheegayay هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعقول للآباء سمت وأضاء بنوها كالبدر نسقي للغرس وفي يدنا سحب بفوائدنا تهمي أمطار سكبت من فمنا تسقي المجتمع من الحكم تسقي المجتمع من الحكم
قد مضت أيامه بالفدا والغالب قد مضت أيامه بالفدا والغالب قد مضت أيامه بالفدا والغالب هو في الدنيا لنا خير من وأبي guud ahaana intaas ayaan toddobaadkan ku soo afmeeraynaa barnaamijka tarbiyada carruurta tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
في ليالي الكرب فضياء مشرق في دروب الموكب فضياء مشرق